haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa isugu kaayasoo duwa halkana ka soo jeedin doona maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toddobaadkiiba mar aad dhegaysataan barnaamijkan ayaan aalaaba ku soo qaadanaa qodob ay dhegaystayaasheennu su'aala naga soo weydiiyaan iyadoo lagu jiro bilowga sanadka cusub ee labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa dunidu waxay hadal haysaa waxyaabihii dhacay sanadkii lasoo dhaafay gaar ahaan hayadaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa bishan soo saaray warbixinadoodii ugu waaweynaa ee ku aadanaa waxyaabihii ama xadgudubyadii la geystay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii eeyayna dhaafay xuquuqda aadanaha ee soomaaliya ayaa aad looga hadlay oo hay-adda human rights watch hay-ada ay ka mid tahay waxay sheegeen dhibaatooyin iyo gabood fallo laga geystay soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay dhulka ay dhibaatooyinkaasi ka dhaceenna waxaa ka mida dhulka ay dowladda soomaaliya ka taliso dhulka ay kooxda al-shabaab gacanta ku haysa ee soomaaliya maamulada puntland iyo somalilan haddaba maxaa laga xusi karaa xadgudubyadii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya xagga xuquuqda aadanaha sanadkiina dhaafay ee labada kun iyo saddex iyo tobanka waa qodobka aanu ku jeexjeexayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah xasan shirashiikh oo madax ka ah dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo aan barnaamijkan ka duubay isagoo ku sugan magaalada new york ee dalkan maraykanka oo uu kaga qaybgelayay kulan ku aadan xuquuqda aadanaha inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga xasan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsan tahay colaad iyo dhammaantiin dhegeystayaasha v o e da iyo bahda v o e aan ku bilownay xasan waxaa la galay sanad cusub labada kun afariyo tobanka ayaa bisha january lagu jiraa caalamkuna inta badan sanadkii lasoo dhaafa ayay ka hay-adaha xuquuqda aadanaha soo saaraan warbixinadii warbixinada ku saabsan dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ama gaboodfallada sanadkaa la geystay si guud faahfaahin nooga sii waxyaabihii ugu waaweynaa ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha soomaaliya ka dhacay iyo wixii laga yidhi xuquuqda aadanaha soomaalida sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka oo hadda maaragtay munaaqashaad laga sameynayo inta dib loo fiiriyo waa arrin weli ay muruga ka taagan tahay dhibaatooyin gabood falla ah gobol loo mee oo intooda badan loo meel dayday iyo mid maaragtay dad si rabaaniya isaga dhacday oo anba daadad ah ba maaragtay ay keeneen xaalado kulul oo abaara intaba dadka soomaalida ah dhibaatooyin ayay u geysanayeen waxa ugu maaragtay xanuunka badnaa oo xadgudubyada ugu waaweyn hadda ay ka imaanayaan qoladan la yidhaahdo al-shabaab oo maaragtay bartilmaameedyo cayiman ay ka mid tahay maxkamadihii oogan maqaayado caan ah oo dadku ka qaxweeyaan amba ka cunteeyaan xarumaha qaramada midoobay iyo meelo dad shacaba ay joogaan ay isku urursadeen bartilmaameed qaasa ka dhigtay ayaa horta xanuunyada ugu badan ee xuquuqda aadanaha labada kun iyo saddex iyo tobanka ugu badnaa kuwaasi waxaa ayagana ka mid a oo ayagana geysanayay dhankooda ciidamada dowladda xulufadeeda oo maaragtay ciidamada afrikaanka ah ciidamada etoobiyaanka ah ayagana ka howlgala soomaaliya oo hadda ayagana ku biiray qoladii amisom iyo kooxo maleeshiyaad ah oo xulafo la ah iyaga oo ka howlgala meelo maaragtay u dhadhow xaduudaha soomaalida dhammaantood xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayay dadkooda howlgalaahu ay qaybo ka geystaan laakiin sida aan sheegay kuwa ugu waaweyn gaboodfallada ugu waaweyn waxaa rikoorkeeda iskale al-shabaab baa iskale oo bartilmaameedyo dad shacaba joogaan amba dad maaragtay birimageyda ah oo inaan la taabto ayna banaanayn baneystay dhiigooda oo daadiya waxaa kaleeto ayagana dhibaatooyinka ay ka dhacayeen kismaayo oo maaragtay maamulka markii juun kal hore isku dhac uu ka dhacay meesha haba ugu dhib badnaatee deedii dadka shacabka ahaa oo saddexda carruurta ay ku jireen oo bambaano guri ay deganaayeen uu ku dul habsaday dhibaatada waxay ka dhacdaa puntland oo mid kufsi iyo mid maaragtay saxaafadda lagu xakameynayo ayadana ay ka taagneed oo ay ka mid tahay hay-ado badan oo saxaafadda ah uu ka mid yahay radio daljir one nation codka nabadda b voice of peace dhammaantood maaragtay april la xiray even though markii dambeeta haddana maaragtay laga sii xunaqabateyntii laga sii qaaday waxay ka dhacdaa somaliland oo ay ka mid tahay maaragtay in maxkamaduhu ay maaragtay iska xiraan dad maaragtay baraha warka lagu urursado sida ay ka mid tahay jaraa-idka dhayliga ah ee la yidhaahdo hubaal oo isagana maaragtay si qalad ah loo baangareeyey loo xiray inkastoo agosto laga qaaday bankii markuu madaxweynuhu uu maaragtay cafis u fidiyey sida la sheegay iyo maaragtay hogaamada dadka madaxda ah ee saxaafadda uu ka mid yahay hubaal oo ayagana aada loogu hanjabo inta badanna la dhibo oo dhib aada u fara badan lagu hayo si ay maaragtay warkooda madaxa banaan ay u sheegtaan marka arrimuhu saasay u taagan yihiin inta u dhexaysa dadka soomaalida ay degan yihiin oo intooda badani ay qoladan al-shabaab ay ka taliso wararka laga soo ururin karayo oo xadgudubada ka dhacaya xuquuqda aadanaha way dhib badan yihiin laakiin qudha oo degdeg loo jaro maaragtay iyadoo ciqaabo kulul oo naxariista ka baxsan oo oo yasidle oo aadaminimada aada uga fog maaragtay lagu ciqaabo dad la leeyahay waxay u jaajuusaan dowladda soomaalida iyo maaragtay qarumada ciidamada afrikaanka ah saxafiyiinta oo la oo maaragtay aada loo ciqaabo iyo hadda oo internetkii iyo xorriyaddii saxaafadda iyo midda kaleetoo dhan ba maaragtay baan lagu soo rogay marka waxaa umalaysaa in maaragtay xabsi kor ka furan oo wax geli karaa ayna jirin ay ku jiraan dadkaasi meelaha ay ka taliyaan qoladaasi al-shabaab la leeyahay oo aad iyo aad maaragtay dhibka uga socdaahi aan si maaragtay kooban aan looga sheekayn karayn xasan waxyaabaha ugu waaweyn ee caalamku ay qoreen riboodkii hay-addiina hadday noqon lahayd difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika ay soo saareen sanadkii labada kun saddex iyo tobanka ee sanadkan soo baxay iyo hadday noqon lahayd wixii human rights watch ay mar dhoweed soo saaraysay waxa o dhan markaad isuga geysay waxa caalamku ay ka hadleen wixii ugu weynaa ee sanadkan la dhihi karo waa xadgudubkii ugu weynaa ee soomaaliya ka dhacay iyo halka uu ka dhacay bal haddaad fikir ka haysato wuxuu ka dhacay meeshay dadka sooma dowladda soomaalida ay ka talisay ee xamar waxaana ugu dhibka badnaa sidaan sheegay in la abaa in la abaarsaday maxkamaddii oo oogneed oo ilaa soddon qof ay ku dhimatay ay kamid ahaayeen maaragtay maxkamaddii dadka hogaaminayay qaybihii kale cadaaladda ay kamid ay kamid ahaayeen looyaro xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo maqaayadii laga qaxweynayay ee magaalada muqdisho ku tiilay oo iyadana lala beegsaday waxaa kamid ahaa qaramada midoobay xafiiskeedii oo uu ku yiilay magaalada muqdisho iyo waxaa kaleetoo kamid a ilaa shan suxufi dad ku dhow iyo odayaal dhaqameedyo caana iyo ninkii maaragtay guddoomiye ku-xigeenka ahaa axmed sheekh nuur oo april lix iyo labaatankeedii isagana lagu toogtay marka meelaha ugu dhibka badan ee hadda dhibku ay aada uga socdaan waxa weeye dadkaasi oo abaarsanaya oo ka dhiganaya maaragtay meelo oo xalaalaho in la in la weeraro ay tahisho oo xaaraan inay caalamkana ka wada ah diinta islaamka ka ah dhaqanka soomaalida ka ah ee suuban in dad shacaba meel ay joogaan oo aan waxba galabsanin in maaragtay laga dhigto bartilmaameed lagu laayo dadka meelaha ugu dhibka badnaana arrintaasi ka dhacaysa magaalada muqdisho ay ahayd aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan u baaqayaa dhegeyste qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa ina cabdilaahi warbahaye waxaan kaa soo hadlayaa magaalada lid ee cariga ingiriiska aad baad umahadsan tahay warbahaye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad iyo aad baad umahadsan tahay colaad marka hore waxaan salaami horta bahda v o e ga oo dhamaa dhammaantooda guud ahaan gaar ahaan adiga colaado barnaamijka noo daadayinaya midda labad su-aashan doonaa weydiiyo qolada xuquuqisaanka waxaa mana jirin hay-ad madax banaan oo dowladda hoos tegin amba guddiga baarlamaanka maarata xuquuqisaanka ka hoos tegin oo kiisaska dib soo noqnoqonaya martida xamar lagu geysto in la baadho si waasan loo baadho miyana jirin hay-ada noocaas oo kale madax banaan te aad baad umahadsan tahay xasan shiro wuu ku maqlayaa madaxa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga africa waa salaaman tahay way jiraan guddiga baarlamaanka aad baan u ammaanayaa o hadda maaragtay dib inay isu abaabulan ay to guddoonkii hadda uu galay golihii wasiirada khadiijo maxamed diiriye guddiga baarlamaanka ee xuquuqda aadanaha arrimaha bini-aadamnimada iyo xuquuqda haweenka ayaa laisku wada yihahdaa qaybtiisa xuquuqda aadanahana waxaa isagana hogaamiya oo subcommitteegaas madax u ah abukaate cabdiraxmaan xoosh jibriil dhammaantood waa dad u dhuun daloolay xuquuqda aadanaha dadka soomaalida ah dhibaatooyinka dhacaya amba kufsi lahaa amba maaragtay qaraxyadaas loo meel dayda lahaa amba odayaasha dhaqanka amba saraakiisha dowladda la leynaya dhammaantood kaysaskooda iyo galalkoodu guddigu way qabsadeen way dhegaysteen baaridna way ku sameeyeen si oo meelo fagaaro ah oo babligana waa uga hadleen in arrintaasi ay dhabarjab ku tahay ballanqaadyada waaweyn ee dadka dowladda ugu sarreeya ay bixinayaan ay leeyihiin xuquuqda soomaalida ayaan dhowraynaa in ay dhabarjab ku noqonaysa ballanqaadyadaas oo dowladdii aysan ka soo bixi karaynin inay nafta qofka bini aadamka ah iyo iyo iyo sharaftiisa iyo iyo maaragtay iyo fayqabkiisa aysan damaanad qaadi karaynin aysan nabadgelyadii sugi karaynin taasi waa arrin dadka xuquuqda aadanaha ah u dhaqdhaqaaqa iyo guddiga baarlamaanka ay hal meel uga soo wada jeedaan in arrintaasi ay wejigabax ku tahay nidaamka oogan ee dowladnimada ah ee soomaalida ilaa arrimahaasi nabadda laga sugayo meelaha dowladdu xukunkeeda uu gaarana dowladdu sheegashadeeda inay xuquuqda aadanaha soomaalida kaabayso waxay noqonaysaa arrin nus ah oo aan wax ka wax ka wax kama jiraan ay tahay ballantaasi aysan ahayn arrin dowladda aysan maara damaanadaasi ayna fulfulgarayn karayn xasan markaad fiiriso meelaha kale ee dowladda soomaaliya aanay ka talin ee puntland iyo somalilan oo kale waxaad xustay in dhibaatooyin nooca oo kale ah oo iyana saxafiyiinta ama dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa loo geysta ay ka jireen iyo caburin bal faahfaahiyo inta aad warbixinada kala socoto meelahaasi waa waa saan kuu sheegay waa dad dhul maarata dad soomaaliya ay degan yihiin tabardaraanta dadka maamulada madaxda ka ah oo aan ogolayn in maaragtay fikir ka duwan fikirada markaas ayaga ay qabaan amba sida dictatornimada ah ay ku xukumayeen markaa meesha in maaragtay wax barbar socda ee tilmaamaya aysan meeshii ka soo bixin waa arrin caan ay ku yihiin khaasatan puntland iyo somaliland saxaafad ma madax banaana maxaa yeelay looma ogola meelo qaar inay saxaafaddu inay for example inay ka hadlaan arrimaha maaragtay maamul wanaagga inay ka hadlaan corruptionka amba waxaan la yidhahda musuq maasuqa oo aada ugu baahsan inay ka hadlaan maaragtay wixii dadka dantu ahaa arrimahaasi mar alla markay taabtaan amba siyaasadda ay ka hadlaan ay soo bandhigaan fikrado wax ku ool naqon karaya ee mar markaasi maamul wanaagsan lagu heli karayo markaas waxaa ku wajahmo attack baa ku wajahmo oo laga xiraa ay ka mid yihiin maaragtay hadda tusaalooyinka aan kor kusoo sheegay markaan arrinta aan furayay oo ka dhacay puntland tii ka dhacday somaliland taasi waxay astaan u tahay in maaragtay qaybaha xuquuqda aadanaha aysan dhammaystirnayn meesha nabadda oo dadka iska leeyihiin baa oogan laakiin marka la yidhaahdo furfuraanta saxaafadda meelaha kaleete laga fiiriyo waddanku inuu stable uu yahay weli waxbaa ka dhiman waxaan usoo jeedinayaa maamuladaasi inay ka fogaadaan inay caburiyaan saxaafadda dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay mar walbaba isku maaragtay dayaan inay maaragtay intimidaareeyaan amba ay markaa aamusiyaan aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaa ku biloway halkaad nagala soo hadlayso waxaa la dhahaa kuusoo waadan rafaad waxaan ka soo hadlayaa gobolka waqooyi bari khaasatan magaalada gaarisa kuusow kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha a waan ku dhow yahay waan ku dhow yahay haye bal fikirkaaga barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xuquuqda aadanaha ee dadka soomaalida ah horta waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato caawa waxaa jirta saad og taabo me gobolka waqooyi bari ama ama magaalada garisa annaga aan joogna waxaan umalaynay waxaan waxaan haynaa qaxooti aad iyo aad u fara badan oo soomaali ah oo ku jiraan xaryaha dhadhaan markaad fiiriso hadda maanta xuquuqdooda iyo macnaha siyaabaha loola dhaqanayana waxaa umalaynay waa arrimo aad iyo aad hata bini-aadnimada oo fog cid ka hadlaysa oo arrinta iyada ee isxilqaamaysa ama u n c r oo meeshay u degan yihiin ha noqoto ama qolo kale oo human rights oo ha ahaadaan macnaha cid ka hadlaysa xaquuqdoodii ma ma ma arkaysid maxaa yeelay hadduu qarax dhaco waxaa la qaraaxay waa dadka qaxootigii labaatan iyo dhowr sanoay degan yihiin dadka meesha oo dad qaxooti ay ku yihiin ilaa haddana xaquuqdoodii lama siinin markaad fiiris oo kale wadamada horumareen sida dalka maraykanka oo kale ruuxa markuu tago oo laba sano u joogo sharci baa la siiya labaatan iyo laba sanoay degan yihiin dalka kenyana wuxuu u diiday inuu sharciyo ama u aqoonsado oo dadkan dad macnaha ay dhasheen ay noqdaan waxaan weydiin lahaa xasan waxaan umalaynay waxyaabo badan baa laga sheegtay ama sida markay ka dhacaan wadanka kenya oo kale khaasatan magaalada caasimada nairobi ama gobolka nyan ama ha ahaado wadama meelaha kale waaweyn ee macnaha u ka tirsan gobolka kenya waa laga hadlaa xaquuqda macnaha bini-aadamka in la xaqusuuqin haddii laba ruux hataa wax yar ay ka dhacaan waa la sheegaa maxaa loo sheegi layahay ama maxaa looga hadli layahay qaxootiga soomaalida ee degan gobolka waqooyi bari ee khaasatan xaryaha dhadhaan ku jira ee xaquuqdoodii la siinaynin meesha ku rafaadsan dhibaatadaa haysato ilaa hadda macnaha wax loo hayana aan jirin maxaa looga hadli layahay waa gartay aad baad umahadsan tahay xasan shirana wuu ku maqlayaa kuusow aadan rafaad oo gaarisa ka soo hadlaya waa salaaman tahay waa runtaa dhibaatooyin oo aad u xanuun badan oo mugle ayaa ka dhaca magaaladaas gaarisa iyo dadka qaxootiga ah meesha joogaan haddii aad dhegaysto tahay oo aad ka war ka warhayso barnaamijyada ka baxa v o e da dhowr kal ayaa barnaamij noocan oo kaleeta v o e da ay ka qabatay oo doodo oo dadka baarlamaankiina ka mida af soomaaliga ku hadlaa dadka jo hay-adaha xuquuqda aadanaha oo anigu aan ka mid ahay laga dooday arrintaasi hay-adda human rights watch amnesty international riboorada ugu badan ee ay soo saaraan waxay ka soo saaraan arrimahaas bay ka soo saaraan marka horta waxaan rabaa inaan dib kuugu celiyo macluumaadkaaga oo aad la socoto barnaamijyadaasi iyo ribooradaasi oo maaragtay documenti garaynaya dhibaatooyinka aada u baahsan ee xanuun kale ee ka dhacaya meesha waa kula qabaa in dhibaato baahsan meesha ay ka jirto laakiin waxaan rabnaa inaan mar walba aan ogaano sheegistaasi iyo iyo maaragtay ururinteedaasi in fara badan baa la sameeyey arrintu hadda waxay taagan tahay in la helo wax la yidhaahdo rabitaan siyaasadeed amba wax la yidhahdo political will ee dhinaca soomaalida dowladdeeda ah dhinaca dowladda kenya iyo u n h c r ta in la iska xilqaamo in dadkaasi meesha ku dhibaataysan horta dhibka laga daayo ka dambana aayatiinkooda xaqa ay u leeyihiin jinsiyad xaqa ay u leeyihiin nabad xaqa ay u leeyihiin waxbarasho xaqa ay u leeyihiin si ay qof caadiya oo bini aadan ay u noolaadaan si loo sugo in laysu xilqaamo arrintaasi waa arrin saad sheegtay in muddo ah laga leexleexanayay aad iyo aad looga leexleexanayay waana arrin hadda in la abbaara ay mudan tahay oo muhiimadeeda koowaad la rajabeelka xeryaha ka jira iyo dhibaatada carruurta ku dhalatay ee ku ku maaragtay ku dhashay ee intaa ku meel gaartay aqoon ay aqoontoodii aysan kororsan karin rajo oo shaqo aysan lahayn meel nabad ay ku noqdaan aysan haysin waa arrin ku ah murugo caalamka iyo gobolka iyo wadamada hadda aan sheegay ee arrimahaasi ay ka taagan yihiin marka waa arrin in meel looga soo jeesta leh haddaan nahay hay-adda hay-adaha xuquuqda aadanaha waana waxa si adag baan maaragtay u dhaliilaynaa howlaha ay labada dowladood iyo hay-adda qormada midoobay ee u qaabilsan xuquuqda aadanaha isxilqaankooda waa yaro dhaliilaynaa oo waxaan leenahay waa in dadkaasi howlaha ugu wadan ee la qabanaya ay naqato soo celinta rajadoodii oo ciqaabo kulul oo naxariis daran laga ilaaliyo marka arrimahaasi waa arrin halgan loogu wada jiro qayb baa ka tahay marka saas baan kugu farayaa inaadna maaragta ka seexanina waa gartay xasan intaanan dhegeystaha kale u gudbin riboodyadan soo soo baxaya ee qaramada midoobay hay-adaheeda iyo hadday noqoleed kuwa xuquuqda aadanaha kulli ka soo baxaya waxyaabaha lagu xuseyay waxaa ka mid ah in xadgudubyada meelahay ka dhacaan sidaad sheegtay dowladda meelahay ka taliso soomaaliya ay ku jiraan waxa ugu badan la hadal hayahay riboodyada ay soo qaadanayaan waxaa ka mid ah xukunno ay fulinayaan ama ay fuliso maxkamadda militariga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ilaa lix dil bay fulisay oo sanadkii labada kun labiyo tobankii waxyaabaha o dhan markaad fiiriso dilalka ka dhaca meelaha shabaabku ay ka iyo dilalkan ka dhaca halka dowladda soomaaliya ay ka taliso waxa ay ku kala duwan yihiin fiiri horta dil sidiisaba qof xataa hadduu qof dilo in inta la qabto oo la dilo cadaalad ma keeno wax la ogaada weeye dilalku oo oo qudha laska jaraya si deg deg ah oo maxkamado maaragtay oo oo macmal ahoo deg dega la saarayo ma xallin karaayo nidaamka sharciga iyo kala dambeynta ka maqnaa soomaaliya muddada dheer amba dhanka dowladda ha naqato amba qoladaas hadda saan sheego sharcigaba ka baxsanba waxyaabaha ay ku kacaan ha naqate oo tiradoodu hadda aan la koobi karaynin laakiin tan dowladda hadda lixda case aad sheegtay maxkamaddu aysa ma horseedayso in soomaaliya si nabad a in nabad ka dhacdo amba qaanuunkii iyo ka dambeyntii ay soo celisaa waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay iska xilqaan in maaragtay marka koowaad ay ciidamadeeda nabadgelyadu ay yihiin ciidamo sharciga iyo ka dambeynta ayaga dhexaantooda aaminsan oo aan ku xadgudbayn qofka muwaadinka ah ee ay ujeedadooda ay tahay inay dhowraan labo in maaragtay cadaaladda la oogo oo mar walbaba laga fogaado in dhibane iyo qof dacwad soo sheegtay asagii dembiga inta lagu celiyo asagii markaasi maaragtay dhibaato loo geysto oo cadaaladdu ay naqataa dadka qaybaha cadaaladda ka mid a ee dhibaato lagu soo eego inay la mid naqdaan dadka kaleeto oo inta la sooco maxkamadda lasoo saaraa laga abaalmariyaa in aan la ogolaanayn in shacabka la dhibaateeya jidadkan oo la dhiganayo road blogga amba isbaarooyinka oo hadda maalmahan wararka ay sheegayaan in maaragtay ay soo badanayaan particularly jidkan isku xira afgooye iyo ilaa iyo maaragtay shabeellada hoose iyo xamar oo ciidamada dowladda qaybo ka mida ay dhiganayaan in arrintaasi ay naqataa arrin laga fogaado oo ciidanku aad iyo aad ay uga le ay uga fogaadaan oo laga qaadaa isbaarooyinkaas meesha ciidankana uu ahaadaa kuwa ilaaliya isku socodka dadka nabadda iyo xuquuqda aadanaha uusan naqanin mid asaga jidgooyo iyo maaragtay iyo dhibaato ku keena shacabka waxyaabahan oo dhan dowladda waxay samaysay isbedel dhinaca cadaaladda ayaan samaynaba shir baa ka dhacay cadaaladda laga hadlayo soomaaliya sanadkaa marka ilaa iyo hadda wax isbedelo oo dhinaca cadaaladda loo qaaday oo aad og tahay ma ma ilaa hadda ma hayo ilaa hadda waxaana loo sheegayaa shirar laysugu wada tegay oo dhan macluumaadka ay u baahnay dowladda waa la siiyey wax kasta oo reform cadaalad lagu samayn kara waa la waa la magaciisiiyey shirkii ka dhacay london ee dowladda ingiriiska ay qabatay iyo dowladda soomaalida arrimo fara badan baa laisku soo qaaday oo maaragtay ay ka mid tahay jaangooyin lagu dhisayo cadaaladda inkasta oona ku jirin in la dhiso qeybtan maaragtay dabagalka iyo iyo ururinta xooga amba monitoringka laakiin ilaa hadda lama hayo arrintaasi oo loo socday oo tilaabo laga qaada qeybba qeybta kale ayay maaragtay dhaliil usoo jeedisaa wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkeedii markuu joogay brussels waa maqlays hadalkii ay tiri wax alla wixii nagala ballan qaaday wax nagala siiyey ma jiraan dowladdiina saas bay leedahay laakiin anigu waxay taagan tahay dowladdu dadka soomaalida ah waa inay isku tashtaan oo ay canshuurtooda inta urursadaan cadaaladooda qaybahooda kaleeto sida hadda ciidanka mushaarka loo siiyo inay ayaga iska xil saaraan laakiin haddaan si kooban ku iraado waxba lagama haya arrintaas ballanqaad un baa la hayaa waa gartay dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinaya marka dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso a marka hores magaceyga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan waxaan kasoo hadlayaa magaalo la yidhaahdo bristol oo ku taala u k cabdikariim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha a waa dhoway aada umahadsan tahay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa xasan shire madaxa xuquuqda aadanaha waxaan rabaa inaan marka hore
bariga bariga africa bariga africa difaacayaasha hawada aadanaha bariga africa haye waa kaa qaaday cabdikariin cali cusmaan a waxaan waxaan rabaa inaan aniga si gooniha uga hadlo xuquuqda dumarka soomaali ay leeyihiin aan rabaa inaan wax- waxyaabo ka taataabto xuquuqda aadanaha ah, marka la dhaho dhinaca soomaaliya oo dumarka aad ayay u liidataa waxyaabaha ugu muhiimsan aan rabo inaan adiga ku ogeysiiyo oo aad mataqaanaa sharciyo kasoo saartaa waxay ka mid tahay sidaan ognahay dad badan ama culamo isku sheega ama wadaadin isku sheega ama ragga eh, xildhibaano kamid ah ama ragga odayaala intay xamar tagaan ama meelaha kale soomaaliya gabdho lix iyo toban ilaa sideed iyo toban ta guursada wax ka dhala ka kabacdina fura marka meel ay markaas wixii ka dambeeya ay ay mataqaana xuquuq ku siiyaanna aysan jirin marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan aniga ahaan dareensanahay inay dhib weyn haysto qof u doodana aysan jirin Wa- marka arrintaas waxaan rabay in mataqaana isaga macluumaad laga soo saaro sidii looga hortegi lahay waxaa ognahay in maanta soomaaliya ay joogaan gabdho badan oo da-doodu yar tahay caruurna lagu furay eh, ama ama ama gabarnimadoodii la dhaafsiiyey haddana wax xuquuqa ee leedahay aysan jirin Sax.
marka xuquuqda bini-aadamnimada taasna waxaan dhihi lahay in loo fiirsho eh, sharcina laga soo dejiyo sidii wax looga qaban lahay arrintaas aad baad umahadsan tahay haddii aad qabto su-aal inta aanu een, xasan eh, ka jawaabin een, arrinta su-aasha kale aan qabaa waxay tahay soomaaliya eh, mar walba waxa- waxaa jira eh, in mataqaanaa qofka muwaadinka soomaaliya ah ee layska dilo oo aanan wax ka daba taga oo oo soo qabta qofkii dilay aysan jirin taasna marka maxay maxay mataqaanaa ay ka qaban karaan ayagana Eh, aad baad umahadsan tahay eh, xasan waad maqlaysaa waa ba wa cabdikariin cali cusmaan arrin aada u weyn laba arrin oo aada u muhiima baad ka maaragtay abaartay waxaan rabaa oo anigana aada xunu xanuun igugu haya ah, xuquuqda gabdhaha yaryarka ah gabadha yar ee soomaalida ah meel kasta ay joogto xadgudubka ku dhacaya kaas oo aasaas u naqanaya burbur ku yimaado familigii burbur ku yimaado bulshadii iyo ugu dambaynna burbur ku yimaado dhammaan soomaaliya oo idil dadka soomaalida waxay ku goobtaan ay gar isu siiyaan odayaal dhaqan ha dhihin kii isku sheegayay inuu diinta wakiil ka yahay ha dhihin aabbihii gabadha dhalay ha dhihin in walaalkii gabadha la dhashay ha dhihin waxay dhammaan gar isku siiyaan in gabadha yarta ah ee soo ee ee walaashooda hooyadii naqanayso in dhammaan garta ay ka ka ka diidaan oo gabadhaasi lagu qasbo oday ka weyn nin maaragtay aan u qalmin oo ka ka da-weyn ayadoo weli ayna gaarin in ay guursato afar iyo toban jirto shan iyo toban jirto dusha laga saaro ka dambana hadda saa sheegtay cawaaqibxumada ta- ka taaganna ay naqatay in hal cunug laga dhalo laga cararo ninkiina uu ka tago xaq dambana ayna lahayn jidkana ay taagan tahay gabadhii oo hal cunug haysato inay kusoo naqato kabacdina gurigii waxaan rabaa dadka soomaalida meel walba iga dhegaysanayaan amba ha joogaano waqooyi bari galbeed koonfur in la iska ilaaliyo oo gabdhaha yaryarka ah ee soomaalida ah loo daayo in ay iskuulkooda dhammaystaan gabadhu wiilkabay la mid tahay ha loo daayo inay iskuulka aado ay dhammaysato jaamacad ay aado ay dhammaysato iskeedana ay u keensato qofkii markaa ayada ay rabto inay guursato ka dambana ay go'aansato ayada faamiliga ay rabto inay rays garaysato ha laga dhaafo qasabka maxaa yeele haddii arrintaas ay sii socoto waxa uun taagnaanayso burburkaasna heesto oo ah inkaarta gabadhaas ayna inkaarayso haddaan soomaali nahay ayaa meel looga fakanayn ninkan fircooniga ah ee gabdhaha soomaalida ah lala aadayana waa xaaraan mid diimeed mid caalami iyo mid kale kaas baa aasaas u naqanaya in soomaali cusub la helo laakiin haddii gabdhihii la jujuubo maaragtay dhibaatada hadda wiilkan uu sheegay cabdikariin in cali cusmaan lagu gabood falo waxaad ogaataan in soomaalida wax as-aaskaasi hadduu ka baaba'o in soomaali dhismi kartaaha ayna jirin tan haddaan usoo naqdo dilkan dadka oo layska dilo ayadoon laysdabagelin waa arrinta ugu weyn ee soomaaliya maanta jaangooyooyinkeeda xagga xuquuqda aadanaha k- ku ah arrin isha farta layska geliyo kaleeto oday dhaqan ha ahaa duxufi ha ahaado nin wax qof wax bartay oo aqoon-yahana oo bulshadii horseed u ah ha ahaato dhakhaatiirteennii ardadeenii oo graduate garaynaysa oo jaamacadihii ka baxaya ha ahaadaane dadkii baa layska laayay nin baa banaanka soo istaagaya oo sheeganaya inuu dadkaa laynayo ilaa haddana aan weli maxkamad amba maaragtay in in in dembi lagu qaaday ayna jirin up to now lama hayo dadkaasi dadka laynaya oo meel la soo istaajiyey oo laga abaalmariyey ayadoo taa ayna dhicinna dilalkaasi way sii soconayaan dhibaatadaasna way taagnaanaysaa aad baad umahadsan tahay xasan waa kaga mahad celinaynaa wakhtigaga qaaliga iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a mar kale aad baa umahadsan tahay walaal
intaa ayaan barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ku soo koobaynaa dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan barnaamijka waxaa marti ku ahaa xasan shira shiikh oo madax ka ah dalladda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika xasan ayaa barnaamijka marti ku ahaa isagoo ku sugnaa magaalada new york ee dalkan maraykanka intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay maxamed colood xasan ayaa barnaamijkaasi isugu kaayasoo duway halkana ka soo jeedinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da